qofbasi ayuu noloshiisa u maareeyaa kuwa oo si maalinla ah noloshooda iyo midda qoyskoodaba uga dabiraan qarashaadka ay ka helaan shaqada ay qabteen cabdiraxmaan iyo cabdinuur waxa ay ka mid yihiin dhalinyarada ka xamaalata soo gurista iyo iibinta cadayga cabdinuur iyo cabdiraxmaan ayaa waxa ay sheegeen in gurista cadayga ay ku qaadato maalmo ayna kasoo maraan dhibaato xoogan waxa ayna ka warbixiyeen saameynta ay kala kulmaan iyo halka ay u iibgeeyaan marka ay keenaan magaalada jowhar iyagoo sheegay in ay ka keenaan jameeco oo dhanka bari ka xigta magaalada jowhar caasimada hirshabeelle waxaayna u iibgeeyaan magaalada muqdisho caasimada dalka soomaaliya waxaan ka shaqeeyay geedkan adiga waxaan ka keenay meel la dhaho jimco oo jowhar dhinaca bari kaga aad ka shaqaysaa hadda halkaan keenay baaburaa u dhiibaa waxa geeya hamar saybiga adigaan wax badan badan waa la soo guraa ilaa afar maalmood shan maalmood oo soo gura oo soo dhiibaa kunogaha ilaa muddo laba bilood saddex bilood ee barta waa iska fadhiya iska soo gura halka adiga keena waa dhiibaa kuway keligay ma aha toban qofaan tobantaas qofaa shirka ka nahay marka adiga maayo no kaleyn hadda wadankan kasoo tagna maha iska soo aadna shaqo kale hadda aragnana waa qabanayna laakiin shaqada kale hadda geedkana qof waxay bartay way moogna geedkan aad u barnay geedkan aan ka shaqaysanaa waxay nolol maalmeed wax yare wax weyn wax allaal wax ka hadlin waa ka iman qabna may may may may kolley intaan waxay ka horey waxama ma kulmin anna kolley hadda muddo laba bilood aad jooga labadaas bilood kadib haddana waa iskunoga wadankayga aada waa isku soo baashara goorta haddana aan soo mudhaadan haddana waa soo baha waa iska shaqaysa ilaa laba bilood saddex bilooda meesha laga gadaa mar lacagta oo baawur ka saarnay hoos jirta hoos jirta dhaxda ku dhays marna lacagta kor marays mar mar saas waay mar walaxa lagala mar wax lagama hela eber waay mar saas baa mal marka waa shaqo kale ma haysana san yeelna saasa waa iskugu nool maalmeeda isku raasina mar dhib waay marna walaxa ku jira marna walaxa kuma jira in shaqalnoota maamulka dowladda federal soomaaliya shaqa noores horta waxa u jeedinaya geedkan haddaa laga helo shaqo isaga ka fiican haddaan la helayo waa nagu fiican tahay hadduu luwaan kolley waa la iskaga dhagama laakiin haddaa shaqo isaga ka fiican la helayo geedkan geed oo dhibba dad u geynaya meeha wax laga shaqaysan karma geedkan waxa waa dhib badan wey maamulka marka waxa u jeedinayna haddaa wax tan dhaamo shaqo la helayo ganacsatadan iibisa cadayga ayaa markoodii hore ka imaaday deegaanada maamulka koonfur galbeed gaar ahaan gobolka baay